ciidaan oo ka kooban lama qol masquul jiki iyo barxad weyn weliba hordhac u sameynaya mashruuc halka waara oo deegaamin rasmi lan ka sameeyahay dadka bukutaale oo ay maalgeliya ay tahay-adda al-najaad al-kheyriya ee dalka kuweyt walina lanka deeqi qoyskan oo ka kooban sagaal owlaad agoonge aadiyo iyo awoodiyo mashruucan iyo weliba usahka beegame xillo baahi weyn iyo on qaban dadkii haka bukutaale abaarowii doornaayeen dalka kudhiyeen sanadii labada kun labaatiyo kowdii labada kun labaatiyo lamada sidoo kalena inka dambeyti daadadkii ku dhaladay roobabkii mahiigaankahay dalka owday sanadkii la dhaafi labada kun labaatiyo sadiida kookumada madaxda hay-adda wadaniga ee xikmah oo qoyskan ku wareejiday iyo weliba use ku hadalay mashruucan lafadaa inta guud ahaanba la deersiiya dadka danyarta ee ku noola magaalada baydhabo iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeeda sida gadaashay ka muuqata waxaa ka muuqda guri ay dhistay hay-adda xikma oo ay maalgeliday hay-adda alnajaad alkheyriya gurigan waxaa loo dhisay dad masaakiina agoon ah waayeel ah gurigan wuxuu ka kooban yahay laba qol musquul iyo jiko haantii biyaha barxad weyn iyo qaybo kala duwan muddo ayuu dhismihiisa socday gurigan waxaa lagu wareejiyey agoontii loo dhisay oo ka kooban sagaal cunug oo agoon ah dhinihii kale waliba meelasey ku hadalay aadila ku wareejiyey walin ayay umahanagtay hay-adda al-najaad al-kheyriya iyo al-xikma oo markaasay gurigan ku wareejiyeenna islamarkaana baahi weyn qabeen maadaama iyo ku noolayeen guryo ka samaysan buushasa
ilaahay barakaa ilaahow gargaar inte muslim aho gurigun baniidha tooshi ilaahow khayrse ilaahow jinnose hidka ingiraha reslanka gurigun haniingalgaalay ilaahow barakaay
kumanaan qoysas barakacayaal ee ku suganaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba baahi weyn on qabana in deegaanadii horey aan ku bogtaalan dib lankanaga islamarkaana nolol meelo lanka abuuro meelo qaarshoon iyo fudaan inta markaa magaalada iyo hodo ku nooliin lanka sameeya nolol tan iyo hodo ka jarana toodhaanta